dhammaan wax soo dhaweynha maamul goboleedyada iyo shirka marti gelinaysa dhulsamareeb iyo madaxweynihii galmudug shacabka galmudug iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna u mahad celinayaa shirkaasna waa soo dhaweyneynaa waana fursadda keliya ay soomaaliya soomaaliya haysato waxaana rajeyneynaa in wax badan kasoo bixi doonaan dadaalkaas waa lasoo dhaweynayaa galmudug oo dhan diyaaray u tahay waana taageersannahay waana soo dhaweyneynaa madaxda maamul goboleedyadana waxaan ka rajeyneynaa inay wax badan oo wanaaga ay kasoo baxaayeen waxaan rajeyneynaa soomaaliya ayagay sugaysaa marki madaxda maamul goboleedyada waa waa laga wada warsugaa rajada keliya ee soomaaliya ee aan rajeehaynane ayay hadda gacantooda ku jirtaa insha allahu tacaalana waxaan rajey inay wadadaas iyo wadaday u iftiiniyaan shacabka soomaaliyeed oo ku jahwareersan siyaasadda hadda dalka ka jirta kamid maahi aniga wasiiradii horaan kamid ahay galmudug wixii horumarkeedaana waa soo dhaweyneynaa wixii dhibaato ku ahna waa waa ka hor imaanaynaa oo ma taageersanin laakiin hadda dhinaca horumarkaan ka hadlaynaa horumarka ee galmudug samaysana waa midaan taageersannahay waa midaanan soo dhaweyneyno waa midaanan jecelnahay inay hore u socoto ugu dambeyntii maxaa ku baaqi lahayd wallahi baaqiyga hadda wuxuu ku jihaysan yahay maamul goboleedyada madaxda maamul goboleedyada rajada laga sugaa waa rajada keliya ee soomaaliya iyo maadaama hadda madax saldhig u yihiin de meelihii doorashada ka dhici lahayd iyo xarumadii doorashooyinka lagu qaba lahay rajada keliya oo hadda soomaaliya ay sugaya waa ayaga waxaana rajeynaynaa in ay u samati bixin iyo waddo fiican ay ku hagaan shirkoodana wax la taabo kara ay kasoo baxaan waana ka codsanaynaa waana jecelnaha insha allah waana kasoo baxayn waana aaminsanaha inay kasoo bixi doonaan insha allah rajo badanana ka sugaynaa insha allah haduu ilaah yidhaah